dowladda hoose ee degmada kismaayo ayaa si habsami leh u bilowday howlgal lagu nadiifinayo biyomareenada magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose iyadoo ujeedadu ay tahay in laga hortago inay xirmaan goobaha biyomareenada ee dhowaan laga hirgeliyey magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose kuwaasoo waxweyn ka bedelay bilicda magaalada iyo biyihii fariisan jiray meelaha istraatiijiga ee magaalada kismaayo shaqaalaha nadaafadda ee dowladda hoose ayaa si joogta ah ugu howlan nadiifinta iyo sidoo kale furista marinada biyomareenka ah gaar ahaan meelaha ay biyaha fariistaan ama markaasi xirmay howlaha nadaafadda biyomareenada ayaa si ballaaran uga socda xaafado badan oo magaalada kismaayo ka mid ah waxaana lagu arkayaa magaalada shaqaalaha nadaafadda oo adeegsanaya qalab casri ah iyo gaadiidka markaasi ay ku qaadayaan qashinka ay ka nadiifiyaan goobaha mid ka mid ah howlwadeenada dowladda hoose ee dhinaca nadaafadda ayaa ka warbixiyey howlaha nadaafadeed ay ka sameeyeen magaalada
maanta waxaan ka shaqaynaynaa dhinijyada si guud magaalada kismaayo dhinijyadii lagu soo wareejiyey dowladda hoose intaba shaqaa ka socota saaad u jeeddaan waxaan ka dhignay dhalaa laga dhigay dhinijyada waa kuwa muuqda shaqadanna maaha shaqa kaambayna ama taymbarooriyo oo maalmo soconaysa waa shaqo baamanantiya oo shaqaale boqola ay ka shaqeeyaan oo dhinijyadoo dhan ka shaqaynaysa oo loogu talagalay meel kasta oo qashin uu yaalla inay qashinka ka saaraan oo carro ay ka saaraan oo ay qabtaan oo ay qayb ka yahay kambeniga bilicsan oo isagana maaragtay qayb ka ah oo shaqaalahan iyo howlahan dardargelinta maaragtay dowladda hoose ay u wakiilatay waxaan rajaynayaa inaan lagu arki doonin magaalada kismaayo wax carraa haba yaraatee ama qashina dadka shacabkaana waxaan ka codsanayaa oo halkan codsi uga diraya in ay qof walba gurigiisa hortiisa aan carrana lagu arag qashinna aan lagu arag magaalada waa maaragtay quruxdeeda bilicdeeda cagaarinteeda iyo nadaafaddeeda inaan maaragtay aan ka wada qayb qaadanno si aan u helno deegaan caafimaad qaba dadkiisuna ay caafimaad qabaan deegaanku hadduu caafimaad qabo dadkiisuna way caafimaad qabayaan marka waxaan rabnaa in si guud magaalada kismaayo ay uga qayb qaataan nadaafadda qof kasta darawaliinta ugu daran iyo meheradareeda teg aweyda qofka laamiga maraya dhirinijku qarshjaclaha ku sii tuuraya suusan dani ayn ka hayn inuu isagu leeyahay qofkii teg awey wataa dhirinijku ku sii tuuraya ee gaadhiga wataa waxaan leenahay qof kasta inuu ka waantoobo qashinka inuu isagu qaado waxaan leeyahay qashinqubaha noqonina qashinqaada noqo qashinkaaga waa inaad maaraysaa qof walba qashinkiisa waa inuu maareeyaa qashinka meesha la keenayaana wuxuu ka imaanayaa dadka uun marka waxaan leeyahay dadka waa inay qashinka ka ilaaliyaan dhirniijka iyo meel kasta oo maaragtay magaalada bilicdeeda sidoo kale waxaan u sheegayaa meeshii lagu arko qashin oo lagu soo celceliyey inta la nadiifiyey qashinkii lagu soo celceliyey qofka ka soo horjeedabaa mas-uuliyaddeeda qaadaya